بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhallinyaro filistiini ah oo howlgalla keligii duul ah maanta ka fuliyey magaalada qudus lix askari oo yuhuud ah oo lagu dilay iyo in ka badan labaatan kale oo ay soo gaareen dhaawacyo xooggan faragelinta dowladda ruushka ee ku samaysay galbeedka qaaradda afrika oo looga hortegayay kacdoon hubaysan iyo insixaabkii fagnar oo bannaanka keenay fashilka murtasaqada moskow nacaybka iyo karaahiyada loo qabo dadka yuhuudda oo ku sii dhex faafaysa shucuubta caalamka iyo dadka sahaynada ah oo bilaabay inay ka cadharaan sheegashada jinsiyaddooda iiraan oo kaalin xooggan ka qaadanaysa xiisadda maraykanka iyo fenesuwela iyo hardan xooggan oo daharaan ay doonayso inay ka gasho laatiin amerika tartanka sirdoonka macmalka ah oo dunida ku sii xoogaysanaya haddaba yaa maamuli doona mustaqbalka dhow shiinaha mise maraykanka qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii toddoba-iyo tobanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa barqanimadii maanta howlgal keligii duul ah oo ay fuliyeen laba dhallinyaro falastiiniyiin ah ayaa lagu beegsaday goob basaska laga raaco oo ku taalla magaalada barakaysan ee qudus halkaasoo ay ku sugnaayeen tobanaan ka tirsan ciidanka keedka ee maamulka gumaystaha yuhuudda labada haliyey ayaa rasaas waxa ay ku fureen gaari bas ah oo ay saarnaayeen taasoo keentay inay noqdaan wax dhintay iyo wax dhaawacmay waxaana allah fadligii ay ku guulaysteen inay dilaan ilaa lix askari halka ay dhaawaceen in ka badan labaatan kale kuwaas oo shan ka mid ah xaaladdoodu ay culus tahay labada haliyey ee howlgalkan fuliyey ayaa ka yimid daanta galbeed iyagoo ku shahiiday isla goobta kooxaha muqaawamada filistiin ayaa bayaan ay soo saareenna waxay ku hambaliyeeyeen duulaankaasi iyagoo shacabka reer filistiin ugu baaqay inay howlgallada noocan ah sii wadaan keliyana ay tahay xalka looga hortegi karo waxa suuqa lagu hayo muslimiinta reer khaza wasiirada amniga gaashaandhigga iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha gumaystaha yuhuudda ayaa soo gaaray goobta ay dhacdadu ka dhacday iyadoo xaalada rucbi ah ay soo wajaheen dadka yuhuudda ah netanyahu oo hadlaya ayaana sheegay inaysan tani ka hor istaagi doonin xasuuqa ay u geysanayaan muslimiinta reer khaza sidoo kale wasiirka maaliyadda gumaystaha isagoo hadlayay wuxuu sheegay in daanta galbeed laga dhigo sida rafax iyo beytuxanuun oo kale isagoo ku baaqay in dhanka kale la rido nidaamka dabadhilifka ah ee maxamuud cabbaas howlgalkii maanta ka dhacay magaalada qudus ayaa yimid saacada un kadib markii wasiirka difaaca maamulka sahaynada uu ku hanjabay in howlgallo sidii duufaanta oo kale ah ay ka fulin doonaan magaalada khaza oo ay ku burburinayaan guryaha dadka falastiiniyiinta ah balse inta uusan ka dhabaynin handadaadiisa ayay jawaabta uga timid meel uusan filaynin maliishaadka xuutiyiinta iyagana ka dagaalama yeman ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay ilaa afar daroonis ah ku weerareen xarumo kala duwan oo ku yaala magaalada talaabiib iyadoo duhuradii maanta magaalada iilaad lagu qaaday weerar loo adeegsaday diyaarad daroonis ah بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suweybaad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horeyntii xubinta maanta ku bilaabaynaa kadib soocagay dhigashada ruushka ee galbeedka afrika maxay tahay xaqiiqada qaraar ee ay moscow halkan ka wajahayso mowjado isugu jira rabshado dhanka bulshada iyo howlgallada jihaadiga ah oo ruushka dhexda u geliyey xaalad aad u liidata warbixin uu daabacay wargeeska the africa reporter ayaa lagu bilaabay kadib markii maali ay sanadkii laba kun koow iyo labaatan soo caga dhigteen ciidamada caloosha dushaqaystayaasha ah ee fagner waxaa saraakiishii hogaaminaysay ay ballan qaadeen in ay hagaajin doonaan caqabad weliba oo ay horey u sababtay dowladda faransiiska islamarkaana awood dowladeed ay dib u soo celin doonaan laakiin saddex sano kadib waxaa muuqata in ballanqaadkaas uu isku bedelay guuldarro taariikhi ah oo moscow ay ka wajahaysa waqti xaadirkan galbeedka afrika joornaalka oo soo xiganaya warbixin uu daabacay ururka dabagalka ee the century ayaa muujinaya in joogitaanka fagner ee maali ay noqotay silsilad fashil ciidan xasuuq iyo khilaaf siyaasadeed oo mar waliba ka dhex taagan hoggaankooda waxay dharbaaxadii ugu xoogan ruushka ka soo gaartay dhinaca ciidanka mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin weeraro tixano ah oo soo bilowday sannadkii ayayna ilaa waqti xaadirkan la kulmayaan calooshadu shaqaystayaashan moscow ay ku adeegata ee ku sugan dalalka maali burkina faso iyo niger warbixinta ayaa sidoo kale qiraysa in soo lagu dhigashada fagner ee galbeedka afrika kadib ay shacab badan garab buuxa u noqdeen wiilashooda mujaahidiinta maadaama ay arkeen hagardamooyinka aanan gabashada lahayn ee ay damacsan yihiin ciidankan mar kale midan ayaa dhabarjab ku noqotay moscow haadaanna kasii riday riyadii lasoo safriyey ee la doonayay in sannado badan salka ay u taagnaato tallaabadan garab istaagga ah waxaa u sabab ah sidoo kale ayuu wargeesku leeyahay kadib falal guracan oo ay fagner kula kacday shacabka galbeedka afrika dhinaca siyaasadda marka laga hadlayay joogitaanka fagner ee maali ayaa kiciyey khilaaf siyaasadeed oo gudaha ah iyadoo wasiirka difaaca saydo acmaara loo arkay in moscow dhankeeda uu u janjeero mar weliba tani oo sidoo kale siyaasiyiin fara badan ku sababtay in ay u jabaan dhinaca mucaaradka rajadii ay qabeen xukuumadaha riddada ah ee ka dhisan galbeedka qaaradan ayaa noqotay fashil iyadoo amnigii ay fagner ka filayeen uu isku beddelay guuldarro iyo khilaaf aanan dhammaan calooshoodu shaqaystayaashii laga sugayey in ay fuliyaan damaca ruushka ayayna gunaanadkii warbixintu sheegaysaa in ay ku adkaatay socoshada xilliyada qaarkii iyo in ay ka soo baxaan dhismayaashooda baqdin ay ka qabaan dharbaaxooyinka mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin awadeed nacaybka bulshada yuhuudda caalamka oo sii siyaadaya iyo heer maanta ay sahaynadu ka dhuumanayaan jinsiyaddooda bakdin awadeed warbixin uu daabacay wargeeska zaman israa'il ayaa muujinaysa in nacaybka sii xoogaysanaya ee bulshada caalamka ay u qabaan sahaynada uu sababay in muwaadiniin fara badan oo yuhuud ah ay ka baqaan qaadashada jinsiyaddooda xilliyada ay ku jiraan socdaallada kala duwan sida sahmin cusub oo la sameeyey lagu sheegay ilaa boqolkiiba konton iyo lix bulshada yuhuudda ayaa lagu waramayaa in waqti xaadirkan ay ka cabsanayaan safar dhanka dibadda ah halka boqolkiiba lixdan iyo toddoba ay aaminsan yihiin in xukuumaddooda aysan matelin guud ahaan rabitaankooda waxaa intaasi sii dheer ayay warbixintu leedahay in ilaa boqolkiiba lixdan iyo labo ay si joogto ah waqti xaadirkan u codsanayaan xabad joojin deg deg ah oo dhammaystiran si ay uga baxaan marxaladdan cabsida ah warbixintu waxay xustay in falalka nacabka ee ka dhanka ah yuhuudda ay sii xoogaysanayaan marba marka ka dambaysa qaaradda yurub ayaana laga diiwaangeliyey inta badan waxaana lagu waramayaa in toddobaadkii ugu dambeeyey yuhuud fara badan oo safar ku joogtay dalka griiga ay la kulantay weeraro lagu dhadhansiinaya waxaa ciidankooda ay ka wadaan gudaha marinka ghaza dhinaca gudaha siyaasadda marka laga hadlayo kalsoonida shacabka ee hoggaanka netanyahu iyo golihiisa wasiirada ayaa hoos u dhacday ayay warbixintu tiri sahmintuna waxay muujinaysaa in in ka badan boqolkiiba konton shacabka yuhuudda ay ku qiimeeyeen netanyahu inuu yahay mid waxqabadkiisa uu daciifay oo xitaa dhibaato ay ka soo gaaraysa waqti xaadirkan haddii yuhuud ay yihiin dalalka dibadda taasina uu sabab u yahay benyamin netanyahu iyo dagaalka uu ka horinayo gudaha dhulka filistiin warbixinta ayaa sidoo kale xustay in kala qaybsanaanta gudaha yuhuudda iyo cadaadiska caalamiga ah ay sii xoojinayaan niyadjabka iyo cabsida bulshada yuhuudda xaqiiqada ayaana ah in hadda uu nacaybka yuhuudda ee sii kordhaya caalamka uu sababay in sahayno badan ay iska qariyaan kana dhuuntaan baasaboorkooda xiliyada ay safrayaan iiraan oo kaalin xoogan ka qaadanaysa xiisadda maraykanka iyo venezuela iyo hardan xoogan oo tehraan ay doonaysay inay ka gasho latiin america warbixin uu daabacay wargeeska the martime ayaa shaaca looga qaadaya in iiraan ay si hoose ula shaqaynayso dowladda venezuela weliba sidii ay u xoojin lahayd awooddeeda dhanka badda taasoo qayb ka ah hardanka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya maraykanka iyo xukuumadda uu hogaamiyo nicolas maduro ee ka arrimaysa gudaha dalka venezuela waxaa la xaqiijiyey in ciidamada badda venezuela lagu wareejiyey doomaha dheereeya ee baykab kuwaasoo lagu qalabeeyey gantaalada lidka maraakiibta ee c m sagaashan oo awood u leh in wax ay ka burburiyaan masaafo gaaraysa ilaa sagaashan kilomitir muuqaalo la baahiyey saacado ka hor ayaa muujinaya ciidamada venezuela oo ku tababaranaya doomahan xilli ay jirta cabsi ah in maraykanka uu weerar ku qaado xeebaha dalkaas halkaas oo uu kol horeba geeyo maraakiib dagaal oo noocyo kala duwan leh doomahan ayaa markii ugu horreysay lagu arkay dekedda ciidamada badda ee bortocabelo ee dalka venezuela markaas oo markabka lojistikada iiraan ee irnes uu ku sugnaa halkan waana sanadkii laba kun koow iyo labaatan balse markan waxaa doomahan gacanta loo geliyey ciidanka badda venezuela warbixinta oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in doomaha baykaab ay ku rakiban yihiin sidoo kale laba dhuumood oo laga rida gantaalada nooca dheereeya gaar ahaan kuwa leh haga madax bannaan oo si toos ah u beegsan kara hadafka iyagoo aanan ka leexan waana mid khatar badan ku ah maraakiibta ganacsi ayaa lagu yidhi xogta gunaanadkii warbixintu waxay leedahay arrintan waxay astaan u tahay in tehraan ay doonaysa in meel fog ay kaga abuurto washington caqabad cusub oo loolan dadban ah iyadoo damaceeda ugu weyna uu yahay in latiin america ay ka dhigto goob cusub oo uu ka qarxo dagaal istaraatiiji ah oo badeed tartanka sirdoonka macmalka ee dunida oo sii xoogaysanaya haddaba yaa maamuli doona mustaqbalka dhow mashiinaha mise maraykanka warbixin uu daabacay wargeeska the economist ayaa tilmaamaysa in tartanka caalamiga ah ee sirdoonka macmalka uu galay wejigii ugu adkaa iyadoo maraykanka iyo shiinaha ay ku hardamayaan cidda hogaaminaysa mustaqbalka tiknolojiyadan beddelaysa caalamka shiinaha ayaa soo bandhigay qaab hoggaamineed ku dhisan natiijooyin iyo waxsoosaar deg deg ah halkii uu raaci lahaa qiyamka iyo heerarka adag ee maraykanka marka laga hadlayo soo saarista sirdoon ku shaqeeya garaadka macmalka ama artificial intelligence waxaa habkan lagu tilmaamay mid u fudud warshadaha iyadoo biijiin ay diiradda saarayso dalabaadka caalamka ee ku aadan soo saarista aalado badan mana ahan kuwo qarash ahaan u fiirinaya macmiilka dalabka keenay taasoo shiinaha ka dhigtay mid magac ballaaran ka samaysa soo saarista aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ah halka maraykanka mar weliba uu yahay mid qiimaha alaabihiisu ay yihiin kuwo sarreeya waxaa tusaale loo soo qaadanaya hirgelinta nidaamyada aqoonsiga wejiga ee a i-ga ku shaqeeya kuwaasoo shiinaha ka dhigay hadda mid hoggaanka u haya waxyaabo badan oo ku tacalluqa face i d iskaanka dhanka kale maraykanka ayaa warbixintu sheegaysaa in hadda uu ku mashquulsan yahay soo saarista aalado kale oo ku shaqeeya garaadka macmalka sida kuba quseeya gurmadka xeerarka iyo ilaalinta xuquuqda taasoo dad badan ay ku tilmaameen waddo gaabis ah marka loo barbardhigo shiinaha maadaama ameerikaanku ay doonayaan inay helaan waxyaabo ka horumarsan shiinaha aaladihiisa gaabiskan ka jira dhanka sirdoonka macmalka ee maraykanka xitaa waxaa ka qiila dhaamiyey xubno ka tirsan koongareeska maraykanka iyagoo tani ku tilmaamay mid la mid ah kala qaybsanaanta ku timid tartanka awoodda nuukleerka caalamka oo ay ula jeedaan in ay yihiin kuwa maanta ka haray tartanka aaladaha garaadka macmalka ku shaqeeya shiinuhuna uu u muuqdo midka hoggaanka haya warbixinta oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in kadib guushii shiinaha ee aaladda diibsiig ay bannaanka timid fashilka maraykanka marka laga hadlayo suuqyada garaadka macmalka ah maadaama aaladdan oo lagu dhisay qiimo hoose ay muddo kooban noqotay mid si degdegsiima ay ku laran tahay suuq ballaaran ku hesha taasoo dhalisay su'aalo fara badan oo dul hooganaya filashada mustaqbalka suuqyada a i-ga ee maraykanka gunaanadkii wargeeska the economist xogtiisa waxay bannaanka keenaysaa sida biijiin ay hadda hoggaanka ugu haysa suuqyada garaadka macmalka ha noqoto kuwa ku shaqeeya dhanka online-ka ee shaqooyinka kala duwan qabta oo ay sirdoonka ugu horeeyaan iyo kuwa robadyada la taaban kara ku shaqeeya ee ku borogaraamsan walow aanan la garanayn in goor dambe laga faramaroojin doono guud ahaan dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada toddoba iyo tobanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen faysal mahad فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqada toddobiyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aannu ku akhrino kitaabka ah mafaahiimu yembaqii an tusaxax dhegaystayaal xalqadeennii hore waxaannu kaga sheekaynaynay munaafiqiinta iyo dhaqannadooda xalqadanna waxaan ka ambaqaadi doonnaa qowlka allaah ee ah أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون waxyaabaha aadka loola yaabo waxaa ka mid ah in uu qofku ugu yidhaahdo allah wuxuu aayaddan ugu soo dejiyey sababtoo ah waxay ahaayeen munaafiqiin markaas buu ka yidhi iimaan lagama helayo ilaa ay u xukun tagaan shareecada allaah laakiin haddii ay mu'miniin ahaan lahaayeen allaah iimaankooda kuma xidri lahayn shuruudan la yaab mu'miniintu siday mu'miniin ku noqdeen munaafiqiintuna siday munaafiqiin ku noqdeen waa su'aalo isweydiin mudan mu'miniintu ma waxay mu'miniin ku noqdeen wax aan ka ahayn inay u xukun tageen shareecada allaah iyadoo caqiidadooda saliim tahay cibaadaadkana gutay mana u bannaanayd in arrinkaasi waxaan ahayn ay mu'miniin ku noqdaan sida uu allaah qur-aankiisa ku leeyahay إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون
mar kale allaah waxa uu qur-aanka ku leeyahay وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ۖ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا
mu'miniintu waxay mu'miniin ku noqdeen inay laasimaan laga soo bilaabo markii ay yidhaahdeen laa ilaaha ila allah inay qiraan oo ay u hoggaansamaan wixii uu allah soo dejiyey markii uu ugu yeedhay inay u xukun tagaan shareecadiisa waxay yidhaahdeen waan maqalnay waana addeecnay markaas baa waxaa u sugnaatay sifada iimaanka maxaa yeelay waxay ku sii camalfaleen waxyaabaha ay keensanayso laa ilaaha ila allah in loo xukun tago shareecada allaah waajib kuma ahayn oo keliya munaafiqiinta sababo ku aadan inay munaafiqiin yihiin balse waa mid waajib ku ah qof weliba oo yidhaahda laa ilaaha ila allah muxammadun rasuuluullah haddii uu arrinkaasi laasimo isagoo naftiisu hoggaansan tahay raallina ka tahay kuwaas ayaa mu'miniin ah laakiin haddii uu si muuqata ugu hoggaansamo baadin ahaanna ugu hoggaansamin oo uusan raalli ka ahayn markaas wuxuu soo gelayaa kuwa uu allah sheegay inay munaafiqiin yihiin iyadoo ay sidaa tahay haddana si muuqata uma diidin maxaa yeelay haddii ay sidaa dhici lahayd waxay noqon lahaayeen murtadiin oo ma aysan noqdeen munaafiqiin abaalmarinta ay ku leeyihiin bulshada muslimka dhexdeedana waxay noqon lahayd dil gebagabada arrintan waxay tahay qadiyadda sharci dejinta waxay xidhiir toosa la leedahay laa ilaaha ila allah xidhiirkaasna marnaba suuragal ma ahan inuu go'o fuqahadu waxay ka yidhaahdeen aayaddan ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون kuma gaaloobayo ilaa inuu bannaysto mooye haddii uusan bannaysaninna waxa uu noqonayaa kufrun duuna kufrin waa gaalnimo aan diinta looga baxaynin qaadiga arrinka loo soo bandhigay ku xukumaya waxaanu allaah soo dejin sababo ku aadan laaluush uu ka qaatay labada qof midkood arrinkaasna kuma gaaloobayo in kastoo uu yahay dembiileh u dhardhigtay carada allaah qofka muta'awilka ah ee dadaalay kadibna qaldamay arrinkii loo soo bandhigayna u xukumay si aan allaah soo dejinin wax dembiga korkiisa ma saarna wuxuuba iska leeyahay ajarka dadaalka uu sameeyey intaba ay niyaddiisu qaalis tahay waxaa la mid ah xaaladaha kuwaas oo kale ah oo ay fuqahadu tiriyeen haa laakiin dhammaan arrimahaasi ma keenayaan in sharci laga dhigto waxaannu allaah soo dejin in qadiyad laguu soo bandhigay aad ku xukunto si aannu allaah u soo dejin adigoo ay kugu riixayaan asbaabaha lagu sheegay kutubta fiqiga weliba adigoo bannaysanaynin xukunkaasi taasi waa arrin inaad dejiso sharci aan ahayn kii allaahna waa arrin kale oo markan ka duwan tii hore maxaa yeelay xaaladda hore ma inkirayo in sharciga allaah uu yahay marjica uu xukunka u laabanayo haba khilaafee fulinta xaaladdan labaadna wuxuu degsanayaa sharci kale oo ka hor imaanaya sharciga allaah kadibna wuxuu afka ka sheegayaa ama ay xaaladdiisu tilmaamaysaa ha fuulinina sharciga allaah ee dhaqan geliya sharcigan aan anigu samaystay kaasoo u dhigma sharciga allaah ama waa uu ka wanaagsan yahay sharciga allaah ama waa uu ka munaasabsan yahay sharciga allah arrintana inta ay taariikhda islaam ku jirtay fuqahada islaamka iskuma khilaafin inuu yahay gaalnimo looga baxayo diinta islaamka waxaa kaloo jira in aanay fuqahada islaamku isku khilaafin inay tahay gaalnimo looga baxayo diinta intii ay jirtay taariikhda islaamka taasoo ah in lagu raali noqdo sharci aan ahayn sharciga allaah iyadoo la og yahay qasabna aanu jirin sida muuqatana arrinkaasi ma noqonayo ikraah ama qasab maxaa yeelay qasabka wuxuu meesha ka saarayaa raalli ahaanshiyaha sidaa darteed allaah waxa uu yidhi من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم
in sharci laga dhigto waxaannu allaah soo dejinin laguna raali noqdo sharci khilaafsan kan allaah labadaas arrinba xukunka allaah wuxuu yahay inay burinayaan laa ilaaha ila allah sidaa darteed waxaa ku soo degay xukun cad oo sugan ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
ibnu kathiir wuxuu yidhi isagoo fasiraya hadalka allaah ee ah أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون allah wuxuu inkirayaa qof weliba oo ka baxa xukunka allaah ee khayr oo idil u dhan yahay reebayana xumaan weliba kana soocan wixii ka soo haray afkaar ah iyo erebixinnada ay dejiyeen ragga aan ka soo qalindaaranaynin sharciga allaah si la mid ah sidaba ahlu jaahiliyada ay ugu xukun tegayeen baadinimada iyo jahliga ay ka soo qaateen hawadooda iyo afkaartooda si la mida sidaba tataarku u maamulayay siyaasadda boqortooyo ee ay ka soo qaateen boqorkooda jinkisqaan ee u dejiyey dastuurka alyaasik oo ahaa buug ay ku urursan yihiin axkaam laga soo qaatay sharaa'ic kala duwan sida yahuudiyada nasraaniyada islaamka iyo kuwo kale waxaa ka mid ahaa axkaam badan oo uu hawadiisa ka keensaday sidaasna ku noqday sharci la raaco oo ay ka hormariyeen xukunka kitaabka allaah iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka qof sidaas yeela oo iyaga ka mid ah waa gaal ay waajib tahay in lala dagaalamo ilaa uu xukunka allaah iyo rasuulkiisa uga soo laabanayo wax yar iyo wax weyna aan ku xukumin waxaan ka ahayn xukunka allaah isku xirnaantan qotada dheer ee ka dhexaysa laa ilaaha ila allah iyo isku xukunka shareecada allaah wuxuu saddex iyo toban qarni oo xidhiir ah uu wax caadi ah ka ahaa maanka muslimiinta mana suuraysan jirin islaam aan wadan isku xukunka sharciga allaah iyo in qofka muslimka ah uu noqdo muslim iyada la'aanteeda xukunka shareecada ee sida dhabta looga hirgeliyey dhulka wuxuu qadiyadan siiyey miisaan culus dadkuna waxaan arrinkaas ahayn kuma fakiri jirin mana ku fakiraynin in arrinkaasi waxaan ahayn uu dhici karo farqiga u dhexeeya islaamka iyo kufriga muslimiinta iyo gaalada marka loo eego maanka muslimiinta wuxuu ahaa laba arrin oo waaweyn marka laga soo tago arrimo kale oo badan waxayna kala ahaayeen salaadda iyo shareecada allaah muslimiintu way tukadaan waxayna u xukun tagaan shareecada allaah gaaladuna ma tukadaan mana u xukun tagaan shareecada allaah laakiin arrinkaas in badan wuu iska beddelay maanka muslimiinta ka gadaal markii gumaystaha saliibiga ah uu qabsaday waddamadooda shareecada allaahna ka wareejiyey xukunka kadibna ku farraqay asbaabaha muslimiinta ka saari karta islaamka amaa jiilkii koowaad wuxuu xaqiiqda sharciga u arki jiray si cad in shareecada goobta laga leexiyo mabda' ahaan wuxuu ahaa gaalnimo kuwa arrinkaas samaynaya marka loo eego waaqicana waa gaalo saliibiyiin ah oo boobay dhulka islaamka balse arrinkaas wuu isaga dhex darsamay in badan jiilkii xigay goob aan kitaabkan ahayn ayaana uga hadlay hawsha lagu doonayo in lagu dhallan rogo dadka ee ay wadaan reer galbeedka si ay u soo saaraan bulsho iyaga oo kale ah iyo weliba duulaanka xagga fikirka ah ee dhex galay manaahijta waxbarashada warbaahinta fasahaadka ka soo muuqday caalamka fikirka iyo adabka caalamka siyaasadda qadiyadda haweenka iyo majaalka akhlaaqda si muslimiinta looga saaro islaamka kadib waxaa yimid madax huwan magacyo islaami ah dadkana ku xukumaya waxaan ahayn wuxuu allaah soo dejiyey wakiinla uga ah gumaystaha saliibiga ah fulinta dhammaan ahdaaftiisa dadkana waxaa lagu odhanayaa waxaad tihiin muslimiin daruuradana waxay keenaysaa in la isku maamulo waxaannu allaah soo dejin kadib waxay dadku ka sii fogaanayaan islaamka sababo ku aadan asbaabaha dusha ka saaran waxaana markaa si cad loogu sheegayaa in horumarka ilbaxnimada xorriyadda iyo saramarka lagu gaari karo in shareecada laga saaro maamulka nidaamka mabaadi'da dasaatiirta iyo xeerarkana laga soo waarido yurub laga soo bilaabo galbeedkeeda marka hore kadibna lagu keeno barigeeda iyo weliba in shareecada soo degtay afar iyo toban qarni ka hor aanay suuragal ahayn oo aysan bannaanayn inay maanta maamusho nolosha dadka horumarkana ay tahay in waddada loo banneeyo diinkunu yahay silsilado dadka ka hortaagan horumarka masiirkeennana aan diinno ama aan yeelne uu ku xihan yahay masiirka yurub taasoo horumar gaartay markii ay iska xoortay diinta marka loo eego xeerarka horumarka inuu ku sii sugnaado halkiisa iska badaaya in taayarka horumarka uu ka hor istaago hanaqaadka eh marka dadka waxaa la odhanayaa waxaad tihiin muslimiin intaba aad leedihiin laa ilaaha ila allah المفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم halkan ayaan ku joojinaynaa xalqada toddobiyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiim ay habboon tahay in la saxo sidaas iyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل
wahagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها